Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta looga dabaaldegay maalinta labaad ee munaasabadda Ciidul Fidriga, iyadoo goobaha loogu dalxiis tago lagu arkayo waalidiin carruurtooda la damashadaya isla markaana sawirro la galayo. Goobaha loo dalxiis tago iyo goobaha lagu cunteeyo ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa damaashaadka Ciidul Fidriga. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerlo uga warmay sida ay maalintii labaad ee Ciidul Fidriga u ciideen.
Maanta waa maalintii labaad ee Ciidul Fidriga aad ayaan u ciideynaa gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa soconaya damaashaadkii ee waa maalintii labaad ee ciida farxad ayaan ku ciidnay bashbash iyo barwaaqo ee dhammaan anaga iyo familkeena waxaan soo aadnay dhammaan goobaha loo soo damaashaad tago farxad ayaan ku ciidnay dhammaanteen waa ciideynaa waana maalin aad u qurux badan oo maalintii labaad oo ciida ah shacabku way isdhex yaacayaano waxay kulley u wada dabaaldegayaan u damaashaadayaan maalintii labaad ee Ciidul Fidriga waxaanaad arkaysaa in maanta ay ka duwan tahay maalintii shalay oo si ka weyn ka wanaagsan amaba si aad is leedahay waa ay ka wanaagsan tahay amaba ka muuqaal qurxan tahay loo damaashaadayo dhammaan familka ahlada dhammaan ay israacayaan marka ciid wanaagsan ayaan idin leenahay idinkana sidaad bulshada aad usoo dhex gasheen ee aad ciidda ula dareemeysaan iyo farxadda ay dareemayaan
maasha allah magaalada si weyn ayaa looga iiday waa idinka arkaayo maalmaha kale waxa waaye dadkii waxay soo socnaayeen muddo bil ah marka afka markii la furo waa dareemi kartaa farxadda ay leedahay marka farxaddii oo haddana lasii ballaariyo maalin ciid haddana ay tahay waaye marka farxad qof kasta oo bishaas soo socnaa maanta waxay u tahay farxad magaalada way isku raacday waa ciid oo runtii aan wax khilaafa ka jirin cid cid soomana aysan jirin dhammaan la wada afuran yahay dhammaan la wada iidaayo dhammaan dadka dhanna ay aad u faraxsan yihiin magaaladana geeska gees meel kale xeeran ma lahan dadka iidaaya waxaa waaye way iidayaan iiddu iskugu hambalyeynayaan waxaa waaye waa runtii iiddan iid israacday oo ummadda islaamka meel kastay joogto ka midaysan inay maanta ciid tahay ciidba ciideeda kale ay ka duwan tahay ciiddan ciidihii hore waa ka duwan tahay ciid aad micnaha dadka ay iskugu soo baxeen waa habeeni maalin loo soo jeed goobaha ganacsiga waa aragteen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga furay ciidan goobo badan oo loo dalxiis tago taasi oo fursad u noqotay in ay carruurta iyo waalidiintooda ay farxadda isla qaataan maadaama ay heleen goobo loo diyaariyey